gudoomiyaha magaalada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa gudoomiyey kulan wadatashi ah oo looga hadlayey u diyaar garowga bilaabashada wejiga saddexaad ee mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee nagaadkaasi oo wejigiisa labaad uu socdo kulankan ayaa u dhexeeyey qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo shirkadaha bixiya adeegyada bulshada sida biyaha korontada iyo sidoo kale isgaarsiinta waxaana kulanka ujeedkiisu ahaa iclaaminta wadooyinka sida rasmiga ah ugu bilaaban doono mashruuca cumar cabdulaahi maxamed faraweyne gudoomiyaha magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey qorshaha cusub ee dhismaha wadooyinka
maanta waxa weeye waxaynu samayn doonaa haddii alla idmo saddex waddo oo la rabaa in iyagana laga shaqeeyo dadkana lagu wacyigeliyo inay waxba aan laga dhisi karin oo raba shaqada inay ka bilaabato maxaa yeelay dadku waxaa dhici karta intii shaqadu socoto oo wacyigelintii ay socdaan in guryo hor leh oo meelihii hore la joogay qolo ay iska dhisto marka waxaa rabaa dadka in laga wacyigeliyo waddooyinkaas dabcan kuwii ku jira waa laga saaraya laakiin wax dambe inaysan meeshaas aysan ka dhismin waddooyinkaas waa saddex waddo waa waddada lagu magacaabo roorten oo dadku u yaqaanaan kabora oo ilaa xeebta gelaysa waddadaas two a qeybteeda two b oo loo yaqaan majango oo waddadaas cananley la yidhaahdo hadda annaga noogu qoran iyaduna ay marayso iyo waddadaas four a qeybteeda four b oo ka bilaabanaysa stationka kafiaf madow kadibna ku dhammaan doonta kontaroolkii hore ee sacmooja
injineer axmed cabdi xuseen iskuduwaha mashruuca dhismaha wadooyinka laamiga ah ee nagaad ayaa dhankiisa ka hadlay caqabadaha ka haysta dhismaha wadooyinka
waxaanu aada iyo aada ugu dhib badnahay runtii markii waddadu ay ku soo hagaagto guryo dadku waa wada tabar daran yahay guri ilaahay og yahay sidii markii horeba lagu dhisay markaad tidhaahdo laba mitir saddex mitir baan kaa jarayaa oo waddadiiba aan kaaga baahnahay qofkii wuu xanuunsanaya kolkii horeba suu ku dhisay ilaah baa ogaa haddana inuuba kasii tabardaran yahay baa surtooda ama markii horeba mataqaanaa qaylo iyo qaraabo iyo walaalow iyo lagu dhisay baa laga yaabaa waxaas o dhan waanu ognahay waana idinla xanuunsanaynaa laakiin haddana sida aynu ugu baahannahay guri iftiin isgaadhsiin biyo aynu ugu baahannahay waddooyin ugu baahannahay
dowladda hoose ee kismaayo ayaa magaaladaasi ka wada dhismaha qaar ka mid ah waddooyinka kuwaasi oo muhiim u ah isku socodka gaadiidkii dadweynaha magaalada kismaayo